aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise xoogaga muqaawamada ayaa waxay si kor uga hadleen hadalla been abuura oo ka soo yeedhay maamulka dabadhilafka ee ka jira dhulka falastiin kooxa muqaawamada falastiin ayaa maanta oo talaada ugu baaqay maamulka dabadhilafka ee uu hogaamiyey maxamuud cabbaas inay joojiyaan ololaha guraacan iyo wararka been abuurka ay faafinayaan waxayna ugu baaqeen inay mudnaanta siiyaan maslaxadda ugu sarraysa ee shacabka falastiin ee maanta maraya xilligii ugu adkeyd afhayeenka muqaawamada xaasim qaasim ayaa si kula loo canbaareeyey hadalla ka soo yeedhay maamulka falastiiniyiinta oo magaca dhaqdhaqaaqa ku daray waxay ugu yeedheen shiro looga hadlaya fikrada ku saabsan sidii loo dhisi lahaa dowlad yar oo falastiin ah sida ay daabacdeen wakaalada wararka falastiiniyiinta ee waafaa qaasim wuxuu carabka ku adkeeyeen handasaan oo kale uu yahay malaawaalka qaar ka mid a dadka saamaynta ku leh talada maamulkaas iyadoo ujeedkoodu yahay in la suurad xumeeyo kooxaha muqaawamada kadib guuliyey ka gaari marinka khaza oo ay ka mid tahay inay ka hortageen gardarada cadowga yuhuudda ee karanka shacabka falastiin kuwaasoo ka soo baxay khaza iyagoo dulleysan iyo in la gaaray heshiis maxaabiis isdhaafsi oo si sharaf leh ku hirgelay iyo in la gaaray heshiis maxaabiis isdhaafsi ah muqaawamada ayaa sidoo kale ugu baaqday maamulka maxamuud cabbaas ay dhistay yuhuudda inay ka jawaabaan baaqyada muqaawamada iyo in la gaaray heshiis maxaabiis isdhaafsi ah xukuumadda moscow ayaa duqimo kala duwan oo khasaare sababay ka geysatay dalka ukrein dowladda ukrein ayaa waxay shaaca ka qaadeen xukuumadda moscow ay habeenkii tagay iyo xalay ku soo weerartay dhulkeeda ilaa iyo boqol diyaaradood oo aan duuliya lahayn kuwaasoo fuliya duqimo kala duwan wariyaasha ku sugan meelaha ay duqimaha ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka ayaa waxay sheegeen in goobahaas ay si aada u gubteen islamarkaan ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo soo gaaray dadkii halkaasi ku sugnaa maamulka kiyev ayaa wax xusna dhankiisa sheegay in moscow ay duqimo ka geysatay magaalooyin ay ka mid yihiin adisiya iyo kharkiif iyadoona duqimo halkaasi ka dhacay sababeen dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray dadka reedka waa siday hadalka u dhigtaye waxay sidoo kale sheegtay xukuumadda kiyef in duqimo kaloo ka dhacay magaalada caasimadda ee kiyef ay si gaara u bartilmaamaysadeen dhismayaal halkaasi ku yaalayo gawaari ay dad shacabaa leeyihiin madaxa magaalada kharkiif ayaa waxa uu sheegay in dadka ku dhaawacmay duqimaha ruushka ay iminka ku sugan yihiin isbitaal halkaasi ku yaala si kastaba sanadkii tegay waxay dowladda ruushka hormarra militari ka samaysay gudaha dalka ukrein iyadoona la wareegtay gacan ku henta deegaano ku yaala halkaasi warbaahinta maamulka yuhuudda ayaa waxay warinaysaa in kooxaha muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda ay bilaabeen ka wada hadalka marxaladda labaad ee xabajoojinta marinka khaza iyadoo ay macquulta in isbuuca soo socda uu kulun ka dhaca magaalada dowxa ee dalka qatar halkaasoo isku arkayaan dhexdhexaadiyaasha muqaawamada iyo maamulka yuhuudda kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay dhankoodu shaaca ka qaadeen in wafdi uu hogaaminaya maxamed darwiish oo waa madaxa golaha hogaanka ee muqaawamada uu gaaray magaalada alqaahira halkaasna uu kulmo kula qaadan doono qaar ka mid a dhexdhexaadiyaasha isagoona kala hadli doona arrimo ku saabsan dhaqangelinta heshiiska xabajoojinta ee khaza iyo isdhaafsiga maxaabiista ee yahuudda war kooban oo ka soo baxay kooxaha muqaawamada islamarkaana lagu baahiya barta ay telegaramka ku leeyiin ayaa waxay ku sheegeen in booqashada hogaamiyahan iyo wafdigiisa aysan ahayn mid muddo ka cayiman tani ayaa waxay ku soo aadaysay xilli ergaga madaxweynaha maraykanka donald trump ee bariga dhex la filayo inuu booqdo gudaha maamulka yuhuudda dabiiqada toddobaadkan wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa